bartamaanka jaaisadai la siiyey waxa weya waa jaaise sanadkiiba mar bay qabtaan xaflad oo maaragtay waxaan caalami ayay qabtaan xafladaasna waxaa lagu jaaiseeyaa kolba cidii marka ay yidhaahdaan ciddana ku haboon ay yidhaahdaan sacuudiga ay keenaan ninkii marka uqalmi karaa ay siiyaan marka ilaahay tawfiiqdiisa iyo fadligiisa waxaa ilaahay qadaray inaan kasoo qayb galo sanadkan iyadoon xiid maaragtay internetad laga dhexeeyeen maaragtay ay wareysteen ama dad kale ay wareysteen inta badan ay wareysteen dad soomaali ay wareysteen iyo carabta oo sheekh qiraa'aadka dhiga oo hargeysa jooga ay wareysteen ay wareysteen maaragtay markas ka tirsan iyaga oo maaragtay cudwi kamid ah hargeysa maaragtay degan ay wareysteen marka waxay u garteen marka inay maaragtay cimrada maaragtay siyaara i keenaan maaragtay waddanka sacuudiga markaa dabeedna maaragtay waxay igu dareen marka waxa weeyaan inay sanadkan maaragtay ay siiyaan maaragtay shahaadada ay siiyaan ayay maaragtay ii garteen taasina marka waxay ahayd un maaragtay waxa weye wax ilaahay maaragtay fadli ilaahay bixiyey oo tawfiiqda ilaahay iyo maaragtay waafajinta ilaahay maaragtay un ay sidaan ka warqabno abaalmarinta lagu siiyey waxay ahayd ta u qaabilsan macallinka dhiga qur-aanka kariimka ah ee ugu fiican sanadkan ee caalamka islaamka waxaad matalaysay soomaaliya markaa bal haddaad taariikh kooban naga siisid dadaalkii ama hawshii aad usoo martay barista qur-aanka labaiyo sideetankii baa madarsadii horeysay maaragtay aan ka bilaabay xamar kolba hadduu si aan u furo maaragtay akhiiran markii kolba meel dhowr meelood baan soo maray aan ka furay qur-aanka waan ku dhex jiray waan dhigayay laakiin akhiiran maaragtay borama ayaan ka furay sideed sideetankii madrasada maaragtay waxa weyan laydhaaho maxamediya marka dambe shaatibiya magac ahaan u bixinay juhuud badan iyo maaragtay kheyr badanna maaragtay waxa weeyaan abu kasoo maaragtay ka jiray dabadeed maaragtay waxa weeyaan juhdigii marka caalamka aada ugu faafay marka waxay ictibaarinayeen oo eegayeen maaragtay waxa weeyaan dadka maaragtay markaska kasoo baxay markas imaam shaatibiya caladkooda iyo tiradooda iyo juhdiga iyo maaragtay waxa weeya qur-aanka aan ka galnay ilaahay tawfiiqdiisa maaragtay ilaahna waafajiyey ayay maaragtay waxa weeyaan taqdiirinayeen qadarayeen ay maaragtay ay eegayeen waa tay sheekh xuseen sida ku xusan abaalmarinta lagu siiyey waxaa lagu aqoonsaday qur-aanka tajwiidka lagu akriyo markaa bal fikrad naga sii tajwiidka iyo sidii uu kusoo bilaabmay iyo sidii aad soomaaliya ku keenteen tajwiidka soomaaliya cidda keentay waa la yaqaanaa waa macruuf waa sheekhaygii waa shacli suufi raximahu llahu tacaala ilaahay sabab uga dhigay soomaalida meel kastay joogto soomaalidu ay ku abtirsanayso maaragtay qur-aanka iyo tajwiidka ay ku abtirsanayaan isaga oo sheekhu raximahullah mucamar awhaa oo cimri dheer ilaahay siiyey etoobiya iyo soomaaliyaba intaba juhdiga ku wadi jiray soomaaliya marka waxa weeyaan intifaacii ugu weynaaye nashrig nashriga iyo faafinta ugu weyneyd ayaa ilaahay maaragtay waxa weeyaan ka dilaaciyey iyadoo ay juhdigiisa odhana soomaaliya ku gaabnayn oo etoobiya kusoo horreeyey weliba markaa sheekhayga ayaa ahaa maaragtay kii sabab ilahay uga soomaaliya marka anigu waxa mandiiq ahaan soomaali mail oo kale hargeysa oo kale ayaa sadii seetan ka bilaabay ardaydii ka baratay maaragtay ilalaanka maarata waxbaa kasii joogay oo madaarisdii qaar hayeen laakiin markii dambe nashrigii ugu ballaadnaa waxaa marka ilaahay sabab maarata aniga iga dhigay magaalada bowrame iyo nawaaxideeda maaragtay waxa weyn ilaahay tajwiidka uu ku faafiyo ardadii ugu horeysay hortaba ka horbaxday waxay ahayd sagaashankii ayay dhameeyeen sagaashankii markay masaajidka masaajida tujiyeen qaarkood maaragtay waxa weeyaan aad loogu farxay tajuudka wadanka yimiday gaar ahaan gobolka awdal yimiday aad loogu farxay dadka qaarkood culamada qaarkood amaaneen ayaan ku yidhi anigu wax alle waxaan haylo jirta waxaad arkaysaan iyo mudahaad arkaysaan waa ikhlaaskii sheekhayga shacli suufi au odhan jiray maarata qorax dhacaysaan haye iga barta tajuudka au odhan jiray in la barto tajuudka inuu faafo au aada u jecelnaa kasoo bilaabo waktiga maaragtay waxa weyn ardadu dhameeyeen qur-aanka sagaashankii ilaa maarata yowmina haada maaragtay juhuuddii maaragtay waxa weeyaan aad ba u socotaan markaskii wuxuu dhalay ilaa toddobaatan markas oo kale oo ka juhdi badan isaga isagii markaskii shaabtadii ee asalka ahaa maraakiis ka juhdi badan oo ka kasoo wax soo saar badan buu dhalay oo intaasoo maaragtay dullaad ay kasoo baxdo sanawiyan ay kasoo baxdo waa tay sheekh xuseen fikrad kooban naga sii taariikhdaadii iyo sidii aad qur-aanka ku baratay qur-aanka maaragtay waxaan kasoo bilaabi karaa un markii tajwiidka aan ku bilaabay waxaa lai bilaabay qur-aanka ugu horreyntii waalidka ayaa ii bilaabay raximahullah toddobiiyo lixdankii ayaa qur-aanka lai bilaabay maan dhamaystirin marka laakiin markii dambe jabuuti iyaan maaragtay lix iyo toddobaatankii aan qur-aanka aan tegay inaa bal kusoo khatimo oo kolkii dambena xamar ayaan tajuudka sheekha la kulmay tajuudkaan markii dambe dib igu soo celiyay qur-aankiiba dib aan usoo bilaabay sideetanka akhirkiisii ama koob iyo sideetanka awalkiisii ayaan ayaan sheekha agtiisa ka bilaabay xaggana sheekha ayaa kaga xidhnaan jiray maaragtay qur-aanka tasxiixa iyo maaragtay subaca iyo sheekhaa kaga xidhnaan jiray isagoo asal ahaan kolkii u horeysa isagoo noo bilaabay markii dambena madaarista taxfiidka oo laba madarasadooda xamar laga furayo madaarista ugu horeysay oo maaragtay macalimiinta lakala oran jiray maaragtay macalin mukhtaar iyo shariif ibraahim shariif cabdalla cali oo labadaba maaragtay nalalka ogaal xafidahum allah sheekhaan kulanay sheekh cali suufi raximahullah ayaan maaragtay ano madarasad masaajid ka maqan laba bilood ka maqan masaajidka igu yaqaanay oo maaragtay macruuf xilqada ka ahaa ayuu maaragtay wax iga waayay marka laba bilood baan ka maqnaa markaasuu maalin ii yeedhay wili xaggeed martay kuma arkin beryahan markaasaan ku idhi waxaan qabtay kismaayo markaasuu yidhi tajwiidkii waad baratay dugsi fur oo dadka tajwiidka bar buu iga yidhi marka arrin yaroo sahlan ma arkin anigoo maarata weliba dhalinyar marka ahaa inuu sheekhi marka maarata waxa wey wax xilmiina saaranya maarata u arkayay anagoo ka fikirsaba markaa shariifku ii yeedhay marka uu dugsiga raabidadu ay furaysay igu yeedhay dibitakiibaan qabtay madarasat irshaad baan bixiyay juhdi fiican anagoo ka wada ayaan kasoo wareegay intaana sanad dhamaysanin marka hargeysa marka daba ka furay marka aduu kolley tanaqulaad badan baa iska jiray meeshaan tegaba haddana waan ka bilaabi jiray lix iyo lix iyo afar iyo sideetankii xataa waxaan jabuuti baan ka dhigayay maaragtay galaasaan ku lahaa madarasa furqaan aan ka dhigi jiray lix iyo sideetankii haddana sacuudigan mde xilqad baan dhigi jiray masaajid ka dhigi jiray ilaa markii dambe maaragtay waxa weeyaan aan shimaal soomaalan tegay hargeysaan ka furay afar galaas oo maaragtay taxfiida iyagana intaanan weli muddo dheer gaarinba dagaalkii u horeeya sideed sideetankii baa dhacay sideed sideetankii baan marka awalkii iyaan u wareegay marka boora baan wareegay oon ka bilaabay maaragtay qur-aanka iyo maaragtay khayr ka bilaabay sidaasay marka taariikhdu marka dee kolley ay ahayd mar iyada oo maaragtay muqtadafaad ay iska ahayd maaragtay ama ay taariikh ahaan si muqtadafaan kugu sheegaya ugu dambeyntii maxaad kula dardaarmaysaa ardayda qur-aanka baranaysa ee soomaaliyeed dardaarankaan siinayo waxa ninka ugu baahi badan hortaba maaragtay u baahan dardaarankaasi waa aniga nafteeda u baahan waxaan kula dardaarmayaa inay qur-aanka kalaam raxmaan kalaamka ilaahay subxaana watacaala inay u arkaan maaragtay waxa weeyaan adduuniga aakhiro shayga ilaahay maaragtay waxa weeyaan qof au siiyo nicmo au siiyo bacda alislaami waaliimaan kitaabka qur-aanka maaragtay oo qofka ilaahay waafajiyo akrintiisa iyo ihtimaamkiisa iyo maaragtay waktigiisa inuu ku lumiyo oo xubnihiisa maalkiisa ku lumiyo shay uu ku lumiyo waa kitaabka kitaabka ilahay kalaamka ilaahay weeye inayna u arkin baan kula dardaarmayaa inayna u arkin maarata shay fudud ee maaragtay waxa weeyaan wax lagu cizoobo adduuniya aakhira lagu cizoobo wixii ugu weynaa ayuu ilaahay waafajiyey ninka ilaahay waafajiyey marka waxaan kula dardaarmi lahaa khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah siday u gaari lahaayeen maaragtay waxa khayriyada u gaari lahaayeen inay maaragtay waxa weeyaan qur-aanka ina ka doorbidin waxyaabo kale ka doorbidin kii qur-aanka haray u bartay iyo ka iminka baranayaaba maaragtay khayriyada inay dalabkeeda raadiyaan si ilaahay maaragtay waxa weeyaan aclaa darajaat aljinaan aw ilaahay u siiyo aakhiro adduunkana ilaahay ku sharfo ninka qur-aanka maaragtay ilaahay siiyey waa sharaf iyo cizi ayuu mudan yahay adduun iyo aakhirada inay maaragtay gacanta midi ku qabtaan qur-aanka oy kii haru bartay loonaajeceeyo kii aan baranin maaragtay waxa kii aan baranayana maaragtay ku dadaalo dabeedna maaragtay khayryada ay raadiyaan oo macalimiin ay maaragtay qur-aanka macalimiin ku noqdaan oo dadka ay nashriyaan ay qur-aanka faafiyaan ilaahayna ilaahay maaragtay wejigiisana arrinta ay ku raadiyaan oo ikhlaas ay ku raadiyaan waayo haddayna ikhlaas noqonin maaragtay waxa weeyaan barashada qur-aanka ay baranayaan iyo barida ay baranayaan hadday ikhlaas noqon weydo yani halisteeday leedahay marka inay maaragtay waxa weeyaan qur-aanka barashadiisa iyo baridiisaba ilaahay dartii ay maaragtay waxa weeyaan ay u bartaan ee u baraan dadka ayaan kula dardaarmi lahaa waa marka hore marka labaadna maaragtay waxa weeyaan waxaan ku tahniideynaya maaragtay macalimiinta qur-aanka dhegaysa ama ardada qur-aanka baranaysa waxaan ku tahniideyn lahaa oo dardaaranna iga ah ilaahay subxaanahu watacaala ahligiisa ma dayace ahligii ilaahay baad tihiin wa bishaare maaragtay waxayna lilaahi ahliin ilaahay maratay ahli buu kuleeyahay waana ahlu qur-aanka ahligii ilahay baad tihiin sharafna intaasaba nagu filanba ilaahayna nagu wada anfaco jamiican